فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan mid ka mida ergooyinka soo xulay xildhibaanada koonfur galbeed oo lagu dilay magaalada muqdisho beesha eelaay oo isgarab istaagtay mujaahidiinta kadib kulan ay yeesheen bayaan laga soo saaray kulanka beesha eelaay iyo waaliga jubbooyinka oo ka hadlay kulankaasi ayaad dhegaysan doontaan haweenka kunya barow oo bixiyey hadyado ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ee jiidda hore ku sugan qaar ka mid a haweenka iyo mid ka mid a culummada diinta islaamka kelimaad ay jeediyeen ayaan idinkugu hayaa barnaamijka maamulka islaamiga ah ee gobolka mudug oo ka hadlay dagaal dhowaan ka dhacay duleedka wasil iyo arrimo kale oo la xidhiira dagaalada socda qodobadaasi ayaad dhegaysan doontaan waa mar kale iyo dhuuxa waraysyada فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa habeennimo talaada ah saddex iyo labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga waafaqsanna saddex iyo tobanka bisha labaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee miilaadiga qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa mid ka mid a ergooyinka soo xulay xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ayaa lagu dilay magaalada muqdisho ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaarjiyey mukhtaar shee cabdi oo ka tirsanaa ergooyinka soo xulay xildhibaanada ka yimid maamulka koonfur galbeed sidoo kale askari ka tirsan ciidanka dowladda ayaa lagu dilay tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka muqdisho فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي weliga wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ka hadlay dagaaladii dhowaan ka dhacay duleedka wasil iyo arrimo kale oo la xidhiira dagaalada ka socda gobolka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waraysatay weliga mudug sheekh xasan abuuxamsa waraysigan oo uu noo qaaday waryaheena cabdulaahi soomaali waxa uu ku bilowday sida tan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh idaacadda islaamiga alfurqaan waxa uu soo gashay inay waraysto waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu xamse sheekh xasan marka hore kusoo dhawow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan su-aasha ugu horeysa ee aanu ku weydiinayno waxa ay tahay dhowaan dagaal ayaa waxa uu ka dhacay deegaan u dhow wasil oo ka tirsan gobolka mudug maxaa faahfaahin ah oo aad naga sii kartaa dagaalkaas jazaahu allahu khayran ee dagaalkaasi wuxuu ka dhacay meel wasil aan aada uga fogeyn oo la yidhaahdo doonlaayo la yidhaahdo uu ka dhacay sax weeye alxamdulilahi rabbialcaalamiin allah tabaaraka wa tacaalaana muslimiintii iyo mujaahidiintii halkaa ee jilibka u aastay cadowgu soo duulay guul buu ku siiyey cadowgana waa ku jabeen waa ku baaba-een allaah baa ma garanaysaa laayey annagu maynaan laynin nimankaa meeshaa jab iyo hoog iyo halaag baa ka raacay aad bay ugu jabeen rag ma garanaysaa saraakiil ahoo saraakiishii cadowga hogaaminaysa ka mid ah baa qeyb ka ahaa dadka meeshaa wax ku noqday alxamdulilaahi rabbialcaalamiin allah tabaaraka wa tacaala baan uga mahadcelinaynaa falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa allah baa laayey mujaahidiintuna waxay qaateen amarka allah tabaaraka wa tacaala aayadaha allah tabaaraka wa tacaala ee isugu jira amarka iyo ballanqaadka allah tabaaraka wa tacaala uu siiyey mujaahidiinta bay qaateen juhdi bay bixiyeen meeshaa nimankaa waa ku jabeen alxamdulilahi rabbialcaalamiin allahan uga mahad celinaynaa waaya deegaanku masaaf ahaan inteeba u jiraa wasil deegaanka lagu dagaalamay taqriiban waa toban ilaa saddex iyo toban taqriiban ilaa saddex iyo toban waaye iyo wasil u jiraa maxaa khasaare ah marka oo ka dhashay dagaalka cadowga inta aan ognahay khasaaraha soo gaaray dhimashadu ilaa ma garanaysaa toban saraakiil ilaa saddex raggii hogaaminaya ka mid a ciidankaas duulaanka ahaa baa ku baktiyey dhaawacana ilaa labaatan buu gaaray khasaaraha cadowga inta annaga aan ognahay waa intaa in kalena waa jiri kartaa hoynaan ogeyn waa iska soo bixi kartaa dhaawaca iyo dhimashaduba intaa waa ka badan kartaa deegaanadii lagu dagaalamayna alxamdulilah rabbilcaalamiin mujaahidiinta gacanta ku haya raayada towxiidka ka taagan sharciga islaamka ka shaqaynaya oo ma arkaysaa ka oogan ciidamadan waxay dhowaan qabsadeen magaalada xaradheere idinkana waxay ciidamadiinu joogaan duleeti wasil oo ah halkii ciidamada xaradheere qabsaday ay ka soo duuleen arrinkaas maxaa lagu macnayn karaa arrinkaa waa iska cadyahay ciddii aan ogeynna hadda ha ogaato ciddii ogna haddee waa og tahay xoogagaal bay u tahay duulaanka carardheere lagu yimid iskama laha nimankan qowrka ugaareed ahee boorka laga dhigtay ee ayagoo hadda meesha ka muuqda iskama laha duulaankan waxaa iska leh cadowgii islaamka cadowgii soomaaliyeed cadowgii islaamkaoo dhan maraykan baa iska leh meeshii ayagu ay doonaan oo markaa ay la noqoto bay u asteeyaan oo yidhaahdaan meelheblaha la aado istiraatiijiyada ka dambaysa in meelheble la aadana ayagaa yaqaana qolada loo diray waxba kama ogo nimankaa marka waa la soo diray ee dhankaa ma garanaysaa biyaha xeebtay soo mareen xaradheerana sidaasay ku soo gaareen ciddii fahamsanna waa sidaas ciddaan fahamsanayna sidaa ha u fahamto dhowaan walaayaadka aad dariska tihiin ee galguduud iyo shabeellaha dhexe waxaa ka dhacay weeraro cagta lagu mariyey saldhigyadii ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa maraykanku uu samaystay askar badan ayaana lagu xasuuqay goobaha sidee looga dareemay walaayadda mudug si guud walaayada mudug maamulkeeda iyo ma garanaysaa si guud dadkeedoo dhan waxay soo dhoweynayaan oy ku faraxsan yihiin oy u riyaaqeen xasuuqii loo geysta nimanka cadowga ah galcad hilowlagaab doraad oo ugu dambeysay oo ahayd meesha la yidhaahdo ceelbacad ahayd wixii dhacayay runtii aad bay noo farxad gelinaysaa waa soo dhoweynaynaa si guudna gobolka mudug dadkiisu aad bay ugu faraxsan yihiin intii ma garanaysaa shaqadaas ama tala ku lahayd ama ma garanaysaa ficil ku lahaydna waxaan leenahay baaraka allahu fiikum acmaashiina allah barakeeyo halkeeda kasii wadaan leenahay wa jasaakum allahu khayran meeshaa waxaa ka dhacay waxay ahayd guul muslin iyo ma garanaysaa jab gaalo iyo wixii ay ma garanaysaa soo dageene meeshaa loo soo diray jabkooday ahayd baaba-ooday ahayd naf iyo maal badanba waa ku waayeen runtii annaga aad baan u soo dhoweynaynaa farxad bay noo tahay waa soo dhoweynaynaa hambalyaaynu leenahay wa jasaakum allahu khayran ugu dambayn sheekh xasan maxaad kusoo gebagabaynaysaa waraysiga waxaan ku soo gebagabaynayaa si guud waa lagu soo duulay diintan islaamka iyo dalkan ma garanaysaa ay leeyihiin dadka muslimiinta ah waa lagu soo duulay cadow ma arkaysaa ujeeddo badan ahaa ku soo duulay waxayna u heleen dad ay ku ugaarsadaan ama owr ugaareed hadba sidii loo yidhaahdo dad ay owr ugaareed ka dhigtaan bay u heleen oo muuqa uga eg soomaali ka ah laakiin doorsoomay oo la dhaqan dooriyey oo diintoodii laga saaray bay ma garanaysaa heleen si guud marka waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah meelay joogaanba ha la iska difaaco cadowga horarka ah ee aan waxba reebaynin ha la iska difaaco ha la dagaalamo ilaahay kitaabkiisa ha loo hiiliyo war haddaad muslim tahay islaamku sheegasho ma ahane waa qowl iyo ficil qofku la yimaade e waxaan leeyahay ha lagu tartamo ma arkaysaa cadowgana ha la iska celiyo biyana waxaa la yidhi intii ayanku soo gaarin baa la iska wareeyaa cadowga hadduu ku qabsada kadib iga kac kaa yeelimaa marka waxaan leeyahay gaar ahaan dadka reer mudug waxaan leeyahay walaalayaal cadowgaa ha lala dagaalamo diinta ilaahay hala garab siiyo hana laga fogaado sideedaba cadow ha isugu soo dhowaanina inaad la diriraysa moogiye ha deris wadaagina ilaa inaad la dirirayso dilaysa moogiye oo hadduu ku dilana aad rajaynayso insha allahu tacaala inaad shahiid tahay haddaad dishana aad rajayhayso inaad aduguna aad cisi iyo sharaf ku noolaan doonto isaguna uu ma garanaysaa cadow baktiyey uu yahu cadaabta geli doono intaas soo dhowaasho ah moogiye si kale cadowgaas yaynaan isugu soo dhowaan ha laga fogaado cadowgaa wuxuu hadaf u yahay mujaahidiinta waxaa la weerari karaa saacad walbo xabad marka cadowga loo waday walaalkayga muslimka ayay adiga iiga kaa dhicin yaan wax iga kaa gaarin wa jasaakum allaahu khayran mar kale iyo mar kale waxaan leeyahay cadowga ilaahay cadowga muslimiinta ha lala dagaalamo waxaan kusoo gebagabaynayaa anigu haddee horena waan u sheegaye gabay maahiye ninbaa sidaanoo kale mar ay dhacdayow afarey ka tuuray marka waxa weeyaan wuxuu yidhi towxiid la dirirkii haddii toogta lagu boobay taliskii haddii lagu tirtiray tira madaafiic ah xasan tuure tii lagu dhigay tih ka qaadeene tood bay noqdeen oo waa kuwaa taagan meel kale macnaha intii jelma dab la saaro shaah soo dego meel ma taagnaa karaan dhibaata hayso ama layna xasuuqahay leeyihin xagga ku dhac xagga ku dhac argagaxaba argagax baa ku dhacay allah usiyaadiyaan leenaha aad baad umahadsantahay kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abu xamse waxa uu warramayey idaacadda islaamiga ah alfurqaan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام haweenka ku dhaqan kunyo barow oo bixiyey hadiyado ay ugu talagaleen mujaahidiinta ayaa nagu soo maqan laakiin markan beesha elaa ee jubbooyinka ayaa soo saartay bayaan ay ku iclaaminayso inay si buuxda u garab taagan tahay mujaahidiinta lana dagaalamayso shisheeyaha iyo dhinacyada la socda kulan ka dhacay degmada saakow waxaa ka soo qayb galay waariga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah iyo odayaal dhaqan oo ka socday beesha ugu horeyna la dhagaysta bayaan shirka ay ka soo saartay beesha elay بسم الله الرحمن الرحيم kulan wadatashiya oo dhex maray waxgaradka beesha elay ee wilaayada jubbooyinka ayaa waxaa ka soo saartay bayaan ka kooban dhowrkan qodob ee hoos ku xusan taariikhdu markay ahayd labaatankii bishii toddobaad kun afar boqol afartan iyo afartii hijiriyada kow beesha waxay ballanqaadaysaa difaaca diinta iyo dhaqanka shareecada islaamka labo beesha waxay caddaynaysaa inay mujaahidiinta bariga afrika ku garab istaagayaan naf iyo maal saddex beesha waxay caddaynaysaa in ay beri ka tahay abaabulada gardarrada ah ee ay gaaladu waddo islamarkaasna aan islaamka loogu imaanaynin dhinacooda afar waxay waxgaradka beesha fariin u dirayaan dhallinyarada la marin habaabiyey ee la shaqeeya gaalada fariintaas oo ah inay isaga soo baxaan kana digtoonaadaan la dagaalanka diinta islaamka iyo ehelkeeda shan waxgaradka beesha waxay caddeeyeen inaysan beesha matali doonin odayaal ka soo jeeda safka gaalada sida murtad jawaari oo kale eelayan hadduu dhaha annaga kuma raacsin way bannaankan ka nahay sidaas islaamka ayaan garab taagannahay wax alle wixii eelay sheegta ee ku jira gaalada dhexdeedana beri ayaan ka nahay markanna waxaan jaleeci doonnaa kelimaadkii laga jeediyey kulanka waxaa idinku soo maqan nabadoon ciise xasan xuseen oo ka mid ah waxgaradka beesha elay بسم الله الرحمن الرحيم hadal dhammaantiis hortaan baa maalinka dhammaaya walka dalaana madle un eeleena na are afkaana koowo islaanga enna alankuun allaahu akbar ka taal ilaahay olooska wiig yaa afkaan haaye iridaani fure irbaabkaan niin fure irdaal isbiirsati idoojo roogta ariinyo andiraan una kala idaana baa iska roogaan allaahu akbar umad islaan ewa enna alankaana kanwo hami oog iyo cayaanba ini un alanka idla an dhigna ummadda hortiye anka adeegna may arteen alankun ini difaacna alla dartiisiinka ata kutaabkun ini un difaacna alla dartiisiinka ata maal imood wala nininka baahda naf ini una sheegna diyaaran ana kolku un digil imiraflina na aree deegmal noo sheegna dalkaan antaa jira hamiineloma durbaanka hatu madaanay diinta islaamka ini un dagaalan noo diyaaran ana daraf kastoona ninka koy ini un difaacna diinta islaamka yaa diyaaran ana hodhay maalinka gurguurati walka sheega gaal iyo islaam darajadiio tooma ah unay galan sarreeyaan guulaganin guulagaa nin gargaare diintan islaamka ilaa naba maxamed inta dhasiyo hadareerti hasan gurguurati afarma midow ini walka talaan umalaytana ini intaasay inti nin koyta ariikun qaadaan umalaytana ini noo qaadaan umalaytana allahana koow umadaan islaanga la are awi iyo leel ma insurina ini una diinta islaamka difaacan may kala ballan qaadane wali haddu maalimiintana na areen madaxdaana na arti muslimka eh martaba kale an wadin ini una kutaabkunka dhagana madagaan unsurunyiin macbuudka ma inka toogane miraajo ini kor alla kuweel miraajo ini ana kor alla kuweel una gaala miciin manhayna murtadkun hamar rooga una misaar iyo mudi an haysan ma awisleyta la sheegay magaajee dhaaf may meelun surun murtadiinta kale magaagaan sheegadayan ini habad hamad un ang mirna ma abuudka ka tuugni maalin iyo hamiin una mirna mawlaaga ka tuugni muslim igaala ini mirkoona ninkankeerni ballan qaadnay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meesha ayaa goobta ka ballan qaaday in ay mujaahidiinta garab istaagan tahay waxaan ku dhaaranaynaa inaan kutubka allah naf iyo maal ku bixinayno waxaan ku dhaaranaynaa kutubka allah inaan naf iyo maal ku hurayno ku dhaaranaynaa gaal iyo gaala raac inaan berri ka nahay waxaan ku dhaaranaynaa gaal iyo gaal raac inaan beri ka nahay oo aan dhankeena islaamka looga soo dhacayn halkan islaamka loogu soo dhayn allahu akbar allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamdu ugaaska beesha elaa iyo jubbooyinka ugaas abuukar maxamed daahir ayaa ka hadlay kulanka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما دمانتي علي سغناتي شر ونين سعودي ليس دجنبر إمشاك ما لما ونين سعودي بيانك سدلن أخري وابا لانويل ديجي بيانك سا يون هسارني ما هنسارني ما ينقمدا يسنغنا وحقرتك كان عصتد أضياش لما أنتنا ما يبقى مدا يسنغنا إني أن مجاهدين تقربي قاشان ونغنا قربي قاشان ونغنا شركانا نساس حكرا ماضي walwelbo mujaahidiintun geega mayla raayus ee una tabartaan oo ama ama qaabili kortaan islana haddii ilaahay roob inii una mayla raayus ee ballan qaadana walkastana ballan qaadana haddii ilaahay roob boqol oo kuri iyo noy boqol neef geele iyo ballan qaadi eelaysad gember ima sheeg markii unana mayna diyaaran enaa haddii ilaahay roob intiiba koonkun adduunyadun gaalaba roogd inii una dagaalagna iyo diyaaran ena unin dagaalagno diyaaran ena ee shirkaanna mayba ka koobanayay waana ka madaysanaa mujaahidiinta bariga afrika ini unungana garab igaashaan marwelbana unungana bayaanka saduna hansaagni iyanoo dhab'e waana ka dhabayaan hoo ilaahay arooba insha allahu biidni illaahi alkariim waana dhabanoo nagdaas geega mela raayuse hasan garguurut haddii us gaalaha garabsadi midow iyo caddaanba unun ilaahay niili jira insha allahu biidni illaahi alkariim biilbadana iyaan mela raayuse asangargu islaamkaasto geega kutaabkun haweerara ama raayadun islaamkun beelka teeganta haweerara iya diyaarangan unu meel raayuso la dagaalan insha allahu biidn illahi alkariim noo daacadu warkaanu rugu ilaahiyani kaalmee alle intala saaradaan insha allahu biidn illahi alkariim asangarguuruta mayleyaa ana gaali ili jirta caddaanga ili jira maraykanga ili jira yurubka ili jirta iyo leey insha allahu biidn illahi alkariim unu ilaahiyani ili jira ilaahay aan tala saaradaana id un hor surmi doontona ma aragaana sida oo mayla raayusa geega jihaadka sidaus ku socda ununa garabaan ana insha allahu biidn illahi alkariim markii un ana beele eelaysid gambar ima sheeg beele eelaysid gambar ima sheeg bayaankan oo bahyan oo dhab eh oo dhan oo mayla raayusa laka akhri inta shirko una gobsani markii una gobsani eelaysid gambar ima sheega shirka gobsani sid maalmooda fadhiini sideed maalmood una fadhiini gaala haddii jeneefa ama meelo bersho haniinka shiraasi walbadan haniin melegaasi inuu shirku suga meeliyaha ka melegaasi kijibaabna fadaan insha allahu biidn illahi alkariim taasa kijibaabana wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu gabagabadii kulanka waxaa kelimad ka soo jeediyey weliga jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdallah أولا waxaan u mahadnaqayaa allah subxaanaه wa tacaala nicamkiisa tirada badan uuna siiyey oo aanan soo koobi karin mahadda alle kadib waxaan u mahadnaqayaa beesha elay ee degta wilaayada jubbooyinka ee run ahaantii maalmihii lasoo dhaafay halkan ku qaatay dowro ku yeeshay kulamo kala duwan ku ballan qaaday inay garab istaagayaan walaalahooda mujaahidiinta ah naf iyo maalba ballan qaaday in deegaankooda uu noqonayo deegaan muslimiinta iyo mujaahidiinta lagu soo dhoweeyo ballan qaaday in deegaankooda aan dhib wax ku ah mujaahidiinta aan laga soo abaabuli doonin ballan qaaday in cadowga ilaahay ay iska dhicinayaan naf iyo maalna ay ku bixinayaan waa ballanqaad aad iyo aad u weyn wuxuu u baahan yahay marka in laga dhabeeyo qofka waxa uu ballan qaado ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu ka ballan qaaday waxa aad ballan qaadeen waa difaacidda diinta ilaahay waa kitaabka ilaahay waxaad ballan qaadeen shay sahlan ma aha waa shay aad iyo aad u u weyn waa kalaamullah waa ku dhaqanka shareecada islaamka arrinkaasi marka inaad waxa u istaagtaan oo naf iyo maalba aad ku bixisaan horeyna waad u qaadateen haddana mujaahidiinta hortooda aad ka ballan qaadeen ilaahay waxa uu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu itaqu llaha wa kunuu maca asaadiqiin kuwa imaanka laga helo ilaahay ka baqa ahaada waxa weeyaan dadka saadiqiinta macooda wax walba in laga run sheega ayaa loo baahan yahay waad la socotaan cadowga ilaahay waayihii u dambeeyey xamalaadka ay soo qaadeen ilaahay waa uu ku fashiliyey waxayna ku dhammaatay ayna marayaan xaalad jahwareera meel walba iyo makaan walba ay mujaahidiinta iyo ayagu iskaga hor yimaadaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qalabada iyo guusha iyo nasriga waxa uu siinayey mujaahidiinta cadowga ilaahay meelo badan bay ku jabeen waad ka warhaysaan hadday noqon lahayd galgaduud hiiraan mudug meelihii shabeellada hoose waad maqlayseen shabeellada dhexe nasriga ka dhacay iyo dhammaan gobollada intooda badan ilaa muqdisho waxaasoo nasriya oo guulah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku manaystay dadka waxa weeyaan shareecadiisa difaacaya kalaamkiisa kor yeelaya cid walba ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa u adeegta ee naf iyo maal ku bixisa ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu u gargaarayo walayansuranna allaahu man yansuruh innaa lanansuru rusulanaa waaladiina aamanuu fi lxayaati addunya wayowma yaquumu lashhaad kataba allaahu laaqlibanna ana wa rusulih ina allaha laqawiyun casiiz marka ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa cid walba u istaagtaa waa u gargaaraya in tansuru llaha yansurkum haddaad alla u gargaartaan diintiisa aad u gargaartaan ilaahay waa idin gargaaraya dhan walba dhankii xoolaha waa idin barwaaqoobayaan dhankii deegaanka ilaahay naq ayuu ka soo saaraya rob ayuu idin siinaya waa la ogaaday cid walba oo ilaahay diintiisa qaadata oo kelimadda ilaahay kor yeesha oo isku dhaqda oo waxa weeye shareecada islaamka si fiican oo dhammaystiran u qaadata ilaahay subxaanahu wa tacaala roob iyo barwaaqo ayuu ka dharjiyaa ilaahay aayad kale wuxuu ku leey walow ana ahla alquraa aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min asamaa dad magaalo ama tuulo ku dhaqan haddii ilaahay rumeeyaan ayna allah ka baqaan lafataxnaa calayhim barakaatin min asamaa ilaahay wuxuu leeyahay barakaadka samada iyo dhulka ayaan u furaynaa wa an low istaqaamuu cala dariiqati la asqaynaahum maa an qadaqan haddaad waddada aad ku toosnaateen istiqaamo laydinka helo maxaad helaysaan roob dhibco waaweyn haddii la rabo roob in la helo barwaaqo in la helo ilaahay diintiisa garab iyo gaashaan ha loo noqdo cid walba oo ilaahay diintiisa waxa weeyaan cadow ku noqotay ilaahay garabkoodu ka baxay wayna ku dulloobayaan akhiiran cid walba oo ilaahay diintiisa qaadatana way ku cisoobaysaa sharafna way yeelanaysaa nabiga salى اllahu عalيه wasalam waxa uu yidhi in allaha la yarfacu bihada اlkitaabi aqwaama wayadacu bihi aakhariin ilaahay waxa weeyaan diintan la yarfacu bihada اlkitaab kitaabkan wuxuu ilaahay ku rafcinayaa aqwaaman qolo ayuu ku rafcinayaa wayadacu bihi aakhariin kuwana waa lagu hoos dhigayaayo waxa weeyaan hoos bay noqonayaan kii qaadan waaya waa dulloobayaa soo maaha kii qaatana ilaahay waa ku rafcinayaayo sharaf iyo wanaag buu helaya ikhwaani marka waxaan ku soo gebagabeynayaa diinta ilaahay u gargaara kunuu ansaar allah ilaahay diintiisa waxaad u noqotaan ansaar ansaar u noqda waad guulaysanaysaan fi lxayaati اdunyaa adduunkaad guulaysanaysaan wa yowma yaquumu اlashhaad maalinta qiyaamada iyo banka la joogana waad guulaysanaysaan oo rafaadka iyo dhibka lagu jiro ayaa ilaahay subxaanaه wa tacala idinka badbaadinaya adduun iyo aakhira waa badbaadaysaan wallaahi liibaantiina adduun iyo aakhiraba halkaasi ku jirtaa ka dhabeeya ilaahayna u run sheega haddaad alla u run sheegtaan alla waa idin run sheegaya ballanqaadkiisa allahna waa dhab wallaahi waad helaysaan alaa ina wacdallaahi xaq ilaahay waxa ballanqaadkiisu waa xaq waa dhab waana la helayaa marka insha allahu tacaala beesha ceelay ee degta wilaayada jubbooyinka aan isleenahay wanaag badan baan ku tuhumaynay khayr badan hadda ka hor mujaahidiinta waxay ku wareejiyeen hub iyo saanad military waan xasuusannaa mar walba deegaankooda mujaahidiinta waa laga soo dhoweeyaa waan naqaanaa waxaan rabnaa intaas in laga sii badiyo intaas in laga sii badiyo marxaladda hadda la joogana kaalinkiina aad ka qaadataan dowrkiinana uu muuqdo haadaa wabillahi towfiiq هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي haweenka kuyo barow ayaa bixiyey hadiyado ay ugu tala galeen ciidamada mujaahidiinta ah ee jiidda hore ku sugan waa kuwan qaar ka mid a haweenka oo ka hadlay munaasabadda hadiyad bixinta بسم الله الرحمن الرحيم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka labaad alle subxaana watacaala ayaan u mahad celinayaa meeshaa nugu kulmiyey khayrka badan ilaahi subxaana watacaala ayaa ku mahadsan anoo u hadlaya afka gabdhaha madaarista meeshaan waxaa maanta kusoo bandhignay alaabo kala duwan ilaahi subxaana watacaalana waxaan ka rajaynaynaa in aan sii wadi doono barnaamijkeena hadduu alla qadaro sida hore ugu wadnabo gabdhahana maanta waxaan ku baraarujinayaa inay maanta kaalintay ka taagan yihiin in ay kaalintooda sii siyaadiyaan gabdhaha hadda maanta waxaa meeshaan alaab kusoo bandhiga gabdhaha madaarista marka gabdhaha guryaha fadhiyana waxaan leeyahay intaan waa naga badantihiin anaka inta madaarista ah marka waxaan idinka rajaynayaa adinkana inaad garabkeena soo istaagi doontaan oo aad bixi doontaan waxa anagu bixinay in ka badan maxaan horta wax u bixinaynaa waxaan wax u bixinaynaa wiilasha anaga aan ku harsanayno oo ku- xijaabada aan ku wadano oo darteena micnaha dhiigooda loo daadinayo waxaa waaye ilaahi subxana watacaalaha diintiisa difaacaya marka ilaahi subxana watacaala waxaan ka rajaynayaa gabdhihii meeshaan wax ku baxsaday inuu ilaahi subxana watacaala ka ajar siiyo gabadhii maanta caag soo tashay iyo midii buskut soo dubtay iyo midii waxaa waaye lacag dhiibtaba intaba ilaahi subxana watacaala waxaan ka rajaynayaa in uu uu aqbali doono ilaahay uu mid ay ku jannadii ku- ay ku kasbatana ay noqon doonto hadduu alla ilaahay subxana watacaala uu qadaro insha allah waxaan soo meeshaan maanta kusoo bandhignay laba boqol sagaashan iyo sagaal caag konton iyo kow kartoon oo timir ah labaatan iyo sideed jawaan oo buskudka la dubay ah afartan iyo sagaal go' oo go-yaasha dhaxanta wiilasha ay ka huwanayaan ah lix darsin oo cimaamado ah laba darsin oo buumooyinka ah marka waxaan rajaynaynaa tookada labaadna in intaas inka badan ee waxaa waaye aan soo bandhigi doono insha allah gabdhahan ay kusoo baraarugi doonaan waxaa waaye alaabtan inka badan ayagana ay tookada labaad ay bixi doonaan sidaan hore looga barto insha allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين meeshaan waxaan isugu keenay alaab isugu jirta gooyaal caagado buskud ee timir ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo gabdhihii keenay dhammaantoodba marka anaga waxaan idinku bogaadinaynaa walaalayaal hadda waad keenteen waad soo dadaasheen inaad aad sii laba jubaartaan hadda waad soo dadaasheen alxamdu shukur rabbilcaalamiin mahad ilaahay ha idinka siiyo weyn jannadina allaha idinkugu jiseeyo intaan waxaan rabnaa inaad noo soo badisaan oo intaan inka badan aan gaarsiino wiilasha walaalaheenna ilaahay ajri xasanaad ha idinka siiyo kabacdi wiilasha muslimiinta jihaadaya ayaan u duceynayaa ilaahay subxaana watacaala inuu garab galo kii shahiiday ilaahay jannada ka waraabiyo kii taagan ilaahay gondadiisa oo sugo kii dhaawacan ilaahay caafiyo ilaahay dembigiina dembi waalidkiin ha dhaafo gaalada xuxunka wax matarooninka meelaha baacbaacle waxba ma tari doonaan insha allah ilaah baa duleyn doona wayna dulaysan yihiin waxa ay nagula dagaalayaan waa waxa ay ka soo qaadeen kiniisadahooda wax sii socon doonana ma ahan insha allahu tacaala annakaa khayrka ku dambayn doono adinkana waxaa laydinka rabaa kiniisad xun wax laga soo qaaday keenayaane adinkuna dhiiba xaqiina ay dhididkiina walaalayaa dadaala gabdhaha muslimaadka ayaan la hadlayaa una gabdhaha madaarista oo deegaanka kunyaburu ku tirsan mujaahidiinta markii wareejiinaa mujaahidiinta furunta hor taagan caag iyo buskud iyo go iyo timir iyo buumiyaal insha allah intan inta ku badan iskiiwadaan insha allah walaalaha mujaahidiinta intaas gideel الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد ولا ليال الله وحليه هاي سقوا الله الله يدتك مسلمين تا مؤمنين تا وحليه هاي وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين dadkii allaah rumeeyow la dagaalama gaalada idinkoo dhammaystiran oon gabdho iyo wiila la soo kala harinin sidai ayagaba dhammaantood in munaafiqiin iyo murtadiin iyo mushrikiin idinla dagaalamayaan allah aayad kale baqara wuxuu ku leeyahay kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum allah wuxuu leeyahay aayaddan dagaal ayaa la idinku waajibiyey Eh, weedna nacaysaan waxaa laga yaabaa shay inaad nacdaan uu khayr badan kugu jiro shayna aad jeclaataan oo ah adduunyo een, xubu dunyaa iyo walbaqaa'u fi lxayaat ayna shaygaasna shar inkugu jiro waxa allah ayaa og midka isagaa idin abuurtay khayrka inkugu jiro ee yeela allah amarkiisa saas ayuu allahna amrayaa saxaabigan cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu leeyahay rasuulka ayaan weydiiyey waxaan ku idhi qultu yaa rasuula allah ayul camali axabu ila allahi tacaala camalkeebaa alla loogu jecelaya agtiisa nebigu sal alla alay slm wuxuu yidhi- wuxuu yidhi assalaatu calaa waqtihaa salaada oo xilligeeda la dukado markaasaa waxaan ku yidhi suma ayu marka nebigu wuxuu yidhi yidhi biru lwaalidayna ku xiga suma ayu haddana maxaa ku xiga baan ku idhi yidhi rasuulka sal alla alay wasalam ee rasuulku wuxuu yidhi aljihaadu fii sabiili illaah ilaahay dartiisa oo loo dagaalamo ayaa ku xiga xadiidkuna waa muttafaq caleyh Een, ha- saxaabiga kaleeto oo abidaar wuxuu leeyahay radiallahu canhu qultu yaa rasuula allahi ayu lcamali afdal ilaahay agtiisa camal loogu dhawaado keebaa ugu fadli badan nabigu wuxuu yidhi iimaanun billah waa ina allah rumayso markii hore kadibna waljihaad fii sabiilillaah marka sidaas darteed annagoo ka ambaqaadayna ayaan maanta waxaan alla dartiis u baxsanay annagoo walaalaha naga mujaahidiinta ku garab taagan een caagadihii ay biyaha ku cabi lahaayeen oo qaboojiyayaasha ahaa buskud iyo maxay ahayd timir go-oyaashii dhaxanta ay ka hugsan lahaayeen iyo buumooyin cimaamado wayna yar tahay haddii loo fiiriyo maanta dhibka wiilashu ay ku jiraan een annaga waxa aan qabanay waa wax aada u yar waxaa marka maxay ahayd insha allahu een waxaan rabnaa inaan kadib aan soo dadaalno hadda kadib oon maxay ahayd aan wax badan een ilaahay dartiisana u sadaqaysano allah nooga dhigo ikhlaas een walaalaha annagana aan garab istaagno si ay iyaguna dhiirigelin iyo inay dad kaleeto oo ka damqanaya oo dhalay oo la dhashay ay ka dambeeyaan si ay u ogaadaan sidoo kale munaasabadda waxaa ka hadlay sheekh faarax oo ka mid ah culimmada diinta islaamka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد إلهي بأن مهاتسن سبحانه وتعالى خير كان يسوى وافجيي وافجنت الله إسكال سبحانه وتعالى قفكنا وحبحينا إلهي بأن وافجيه لأن بني آدمku waa bakiil inuu waxbixiyaa ma jecla marka inuu la dagaalamo naftiisa u waxbixiyo waa waxyaabaha ilaahay uu qofka ugu deeqay ku ku karaameeyey kamid tahay weliba inuu ku bixiyo fii sabiili الlah way adag tahay wey in lagu bixiyo wadooyin kale way fudud tahay sida ha lagaa sheego iyo riyaa iyo inuu waxun lagu rabo magac iyo lagu raadinayo maamuus laakiin wax ilaahay dartii loo bixinayo waa wax aad u adag waaye oo u dhib badan ikhlaaskuna waa dhib badan yahay waxay dhahaan culimadu waxa ugu dhib badan nafta bini aadamka waa ikhlaas inay waxaan alla dartii u samayso oo iyadu wax dheef aysan ku yeelan halagugu ammaano wax lagugu sameeyo kale aanay dhihin marka dadka waxooda la baxaya fii sabiili illaah ilaahay waa ammaanay inay kobcayso waxay la baxeen alla u laablaabayo mathalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illahi waa shardi waxay ayagu leeyihiin oo xalaashooda inay bixiyaanna waa shardi oo xalaalah wailaa ina allaha laa yaqbalu ilaa dayiban ay haddana fii sabiili illah ku bixinayaan ibtigaaa mardaati illahi u bixiyaan waa shuruud marka kuwa bixiya maalkooda xalaasha oo ayagu ay saqaystaan ay leeyihiin fii sabiili illahi waxay lamid yihin kamahali xabatin ambatat sabca sanaabil xabad miro ah ee la abuuray ee markaas soo dhalatay toddoba sabuul markaa bixisay sabuul walbaana toddoba boqol oo xabadood uu bixiyay hal xabuu ahaa oo soo dhashay mid toddoba xabuu saartay sabuulah toddobadiina toddoba boqol bay saareen toddoba boqol ayaa lagu dhuftaa ugu yaraa weeye toddoba boqol baa waxa lagu bixiya fii sabiili illaah ayaa ugu yar wallahu yudaacifu liman yashaana waa jirta iyaduna oo mudaacafan adcaafan kaiira wallahu yaqbidu wayabsudu wa ilayhi turjacuun marka dadkao dhan waxbay bixiyaan mabaadi'da ay aaminsan yihiin bay ku bixiyaan waxa gaaloobayna way bixiyaan bixin la-aan ma jirto gaalo iyo waxa lamidka ahu waxay bixiyaan xoolahooda waxay ku bixiyaan wax aan ahayn fii sabiili illaah bal waxay ku bixiyaan assaddi can sabiili illah inay waddada ilaahay ummadda uga leexiyaan bay ku bixiyaan ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illah waxa gaaloobay waxay bixiyaan xoolahooda inay jidka ilaahay ku hor istaagaan ummadda xaqa kaga leexiyaan ay ku bixinayaan waxooda ilaahay wuxuu ballan qaaday inuu ka dhigo waxooda wax lagu khasaaray oo laga shallaayey oo lagu hungoobay markaasu wuxuu yihi fasayunfiquunahaa huma takuunu calayhim xasratan huma yuqlabuun way bixinayaan weligood wayna ka shallaayi doonaan waxba kama dheefayaan waa laga adkaanaya meesha muuminiintana uu leeyahay kamahali xabatin ambatat sabca salaabila fi kuli sumbulatin mi'atu xabah wallahu yudaacifu liman yashaa wallahu waasicun caliim ilahay wuxuu ka digay kadibna waxa buriyey sadaaqada laa tubdiluu sadaqaatikum bilmani waaladaa kaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a annaas walaa yu'minu biاllahi walyowmi alaakhir famahaluhu kamahali safwaanin calayhi turaab faasaabahu waabilun fataraka dhulkaan hadda oo dhagaxan oo roob ku da-ayo cara la saaray ee biyo kala qaadeen bay noqonaysaa haddii riyaa amaba mani iyo wax lamidahu ay galaan marka ikhlaaskalaha lagu dadaalo ee sadaqaadka in la muujiyana way soo aroortay in tubdu sadaqaati fa nicim maa hiya in la muujiyo sadaqaadku hadda iclaamka la geliyo waa wax bannaan weyn si laysugu daydo oo ay qudwa u noqoto amaba sunna xasana dad kale ay ka masayraan oo ay ku bixiyaan fii sabiili illaah wa in tukfuuha wa tu'tuuha alfuqaraa'a fa huwa khayrun lakum wa yukafiru cankum min sayi'aatikum haddii la qariyo ee fuqara la siiyana dembigay asturtaa waxaa kaloo jirta dumarka oo nabigu ku yidhi يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار وحلبح دمرو وادن بوداوي ودن نارت إذن جيا أيا إذن كبضان والنبي يقول كلا ويدي ما حد عيل يروح يقولي رجينا هما ما هذا لسانه واد كوجي سارتان واد شاقشة بدنتهين وصور كينو يريهاي ولعنات بدنتهين ودلقات كينو يريهاي إيو إناد وحافسان marka waxaasoo dhan bay idinka dahiraysaa oo sadaqadu waxay debisaa qadaba rabbi marka gabdhuhu inay aad iyo aad u bixiyaan xoolahooda waa wax nabigu ugu booriyey oo u sheegay oo nabiga ciid buu dushiyey ummadda muslimiinta ragguu wacdiyey maadaama gabdhuhu meel fog ay ahaa ay joogeen mikrofonna wusan jirin wuu u tegey markaasuu wuxuu yihi wixiina la baxa waxay bixinayeen dhegadhegahooda iyo katiinadooda dahabka iyo waxay haystaan faraatigooda ay ku ridayeen marada bilaal markaas sidaas uu nabigu ku yidhi oo markay weydiiyeen maxaan ugu badanay naarta wuxuu yidhi waa kufrisaan ma gaalnimo ayaan ku dhacnaa maye wuxuu yihi takfurna alcashiir ninkiina ayaad ku kufrisaan nicmadiisa iyo abaalkiisa oo abaal nooma aadan gelin baad ahdaan wax kastoo idiin sameeyo hadday wax yar isku dhacdaan weligaaba khayrka ama arkin bay leedahay sheegashadaad badisaanoo wax la iska joogi karo oo qofku uu iskala qarsan karo ayaad leediin waa xanuunsanahay xagga ha laygeeyo isbitaal ha laygeeyo markaasaa qarash fara badan baa laydinku bixiyaa lacnigaad badaysaano waxaa weeye habaarkiina iyo lacnadiina iyo caydiina badan xantana hadda way iska badan tahay ilaahay baanu ka weydiisanaynaa inuu noo dembi dhaafo sadaqadaasna ilaahay uu noogu dembi dhaafo ilaahayna uu barakeeyo maaragtay ikhlaasna uu ka dhigo ilaahayna uu cadowga uu nooga jibiyo maxaa yeelay annagu ilaahay baan kaalmaysanaa awooddeenu ma badna iyagu malaayiin bay bixiyaan maalin kasta wayna ku khasaaraan annagana ilaahay waxaan yaroon bixin u noo barakeeyaa markaasaa inta yaroo juhuudoon bixinayno ilaahay baa noo barakaynaya oo nagu guulaynaya ilaahay baa noogu naxariisanaya wajazaakuna allah khayran laablaabaan leenahay waadna bixisaan weligiin bixiya haddana intaasoo jeer baanu ka qayb qaadanay munaasabado iyo xaflado lagu bixinayo infaaq fi sabil gabdhuhu weliba gaaraan ay bixinayaan ilahay haydin barakeeyaan leenahay jazakum allah khayran sala allahu calaa nabiyina maxamed
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
guud ahaan caaw intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka dhuuxa dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم